madaxweynaha gobolka federaalka soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliya ururada bulshada rayidka saxaafadda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha madasha wadatashiga qaran mudanayaal iyo marwey anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabweynaha reer puntland waxaan salaan qiimo badan usoo jeedinayaa madaxda iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo gaar ahaan kasoo qaybgalayaasha madasha wadatashiga qaran waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan dowladdiisa iyo shacabka reer jubbaland soo dhaweyntii diiranay iyo martigelintii runtii aadka u qiimaha badnayd ee ay noo fidiyeen waxaan kaloo u meed celinayaa guud ahaan beesha caalamka iyo gaar ahaan saaxiibada soomaaliya ee taageerada joogtada ah la garab taagan ummadda soomaaliya mudan yaalay marweye muddadii uu socday wadatashiga qaran waxaa runtii la sameeyey horumar la taaban karo oo u baahan in la dhammaysto waxaana u dambeeyey toddobadii qodob ee lagu heshiiyey madashii wadatashiga qaran ee lagu qabtay muqdisho december laba kun iyo shan iyo toban kuwaasoo haddaan qaxuso ay ka mid ahay inaysan jirin mutakororsi xilliga u dhammaado muddada dastuuriga ee hay-adaha dowladda dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare in lagu inay noqdaan waa inay qeyb ka noqdaan hanaanka doorasho ee sanadka laba kun iyo lix iyo toban doorashada labada aqal waa inay ku salaysnaadaan isu dheeratir deegaan iyo qabiil in ergooyin doorasho ka qayb qaataan doorashada xildhibaanada baarlamaanka taasoo ka dhacaysa caasimadaha dowlad goboleedyada ergooyinku waa inay matalaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada iyo ilaa toddobadii qodob oo dhammaantiin aad aada ogsoontii inay kasoo baxday shirkii u dambeeyey ee lagu qabtay magaalada muqdisho mudan yaani marweye puntland waxay door muhiima ka qaadatay dib u soo celintii dowlad soomaaliyeed waxayna u taagan tahay mar walba midnimada shacabka soomaaliyeed iyo in la helo dowlad dhab ah oo ku dhisan cadaalad isla mar ahaantaasna ka dhabaysa himilada ummadda soomaaliyeed ay u qabto dowladnimo rasmi ah puntland waxay hore u sheegtay mowqifkeeda ku aadan in doorashada laba kun iyo lix iyo toban lagu sameeyay hadee hab deegaan ayadoo la dhowrayo xuquuqda dastuuriga ah ee dadka laga tirada badan yahay iyo qoondada haweenka mudan yaaliye marweye hogaamiyaasha soomaalida ee madashan fadhiya waxaan xusuusinayaa in la soo gaaray waqtigii la xurmeynaha rabitaanka shacbiga soomaaliyeed ee ah in uu dhaco isbedel dhab ah waxayna ku talinaysaa puntland inaan dib loogu noqon xanaankii ummadda soomaaliyeed horo usoo dilowday haddana puntland diyaar bay u tahay wixii tanaasul ah oo keeni kara midnimo iyo wadajir soomaaliya waxaan hogaamiyaasha iyo shacbiga soomaaliyeed baa xusuusinaynaa burburkii iyo tacadiyadii faraha badnaa ee soo maray dalkeenna iyo dadkeenna waxaana lagama maarmaan ah inaan garuusanno in wadajirkeenna iyo mustaqbal wanaagsan aan ku gaari karno talo loo dhan yahay isla markaasna mar walba danta guud laga hormariyo danta shaksiga si loo gaaro dowladnimo soomaaliyeed oo dhab ah waa sida uu yiri walaalkeen axmed maxamed islaan axmed madoobe waxaan kaloo usoo jeedinaynaa beesha caalamka oo mar walba gacanna weyn naga siisa gaarsiinta ummadda soomaaliya dowladnimo dhab ah inay sii wadaan taageeradooda isla markaasna tixgeliyaan rabitaanka shacabka mudan yaaliye marweye puntland mar walba waxa ay diyaar u tahay in madaxda soomaalida ay kala shaqeynayso kamira dhalinta helitaanka dowlad soomaaliyeed oo leh matalaad dhab ah iyo cadaalad dalkana gaarsiin karta dowladnimo loo dhanyahay ugu dambeyntii waxaan shirka u rajeynayaa inuu guuraysto waxaan mar labaad u mahad celinayaa dowladda jubbaland iyo shacabkeeda iyo dhammaan dadkii aada loogu soo dhaweeyay magaalada kismaayo